bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal raafaylaha ka dhowaada warka hiraanma idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal qodobada warkaan isinka dhugunsu doontaan weliba ku mid ahaa guddiyada doorashooyinkii weliba xalinta khilaafaadka oo tababarkiilaan hiriya ciidamo howlgalku suubi deegaano dhow magaalada dhuusmareeba magacyada xukuumadda soomaaliya oo guddi magacaawtiya ciidanka liyu boolis oo markiinkooriya tilli wareegay amniga ceelasha shidaalka amar laakuroogi shacabka dalka uganda isaasoo kale ah boqolaal ciidamo ku tirsan afghanistan oo ku gudubaya xuduudka dal raafeele dhegeystayaal weliba waa hiraabnamaa axad ete taariikhdan ka beeganta afarta bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun labaatii kowda intaasay weliba hayna qodobada hiraabtan warkaananka doorkulan dhegeystayaal ka dhawaada warkii oo faahfaahsan raafeele dhegeystayaal kabilawnay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen weliba usa xalay kulan la qaadaday mas-uuliyiin ku mid ah safiirka soomaaliya anfidhi dalka etoobiya cabdulaahi axmed jaamac kureed markii wafduu hogaamiyow madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo deering magaalada asaba ee caasimada dalka etoobiya safarka madaxweynaha weliba ku weheliyaha wasiirada wasaarado qorsheynta ganacsiga maaliyadda xildhibaanihi weliba agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cali watiin safiirka soomaaliya anfiri etoobiya cabdulaahi axmed jaamac iyo madaxweynaha kula hadlaya xaaladaha dalka gaar ahaan dardargelinta doorashada dalka kudhiya doonta saasoo kale madaxweynaha weliba la filaha in sacdoha darar usa iyo ofdushay aan babaxa doona magaalada abuja oo ee caasimada dalka nigeria madaxweyne laftigaran oo maalmo kusugnaa doona dalka nigeria weliba lakuwada inuusu la kulamo mas-uuliyiinta dalkaas haddaba kulankan ee adisaba laqowdi weliba markaasaytii faahfaahin kubiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuuno maxamed axmed baashi oo kumid ahay wafdiga madaxweynaha
maanta ay taariikhdu tahay saddexda julaay laba kun labaati kowga wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kasoo bilowday magaalada baydhabo oo soo maray caasimada muqdisho ayaan maantana hadeer saacaddan waxaan ku sugannahay caasimada etoobiya ee ardisaba safarkana waxaan kusii aadannahay hadduu alidm abuja nigeria safarkaasoo qaadan doona muddo shan maalmood ah hadeer waxaan kusugannahay ardisaba waxaan soo dhoweeyey safaaradda ee soomaaliya ay ku leedahay caasimada etoobiya ardisaba waxaan u mahad celinaynaa safiirka iyo qunsulka iyo howlwadeennada safaaradda oo si qurxan noo soo dhoweeyey arsaba nagu soo dhoweeyey hadduu alidma safarkan shaqo uu hogaaminaya madaxweynaha oona ka kooban wafdi wasiire iyo howlwadeenna koonfur galbeed ka socdo abujan ku gaari doonaa wixii warbixin oo ku saabsan safarkana hadduu alidma markaa abuja tagna ayaan idinla wadaagi doonaa aad ay umahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiiru dowlaha xafiiska wasaaraha cabdixakiin xasan askir iyo weliba uu sahiray tobabar muddo saddex maalmood ee andarare guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo weliba xalinta khilaafaadka xubnaha guddiyadan oo shal dararay dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir iyo soddonkii bilay juun weliba tobabarkan unfuray ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble wasiiru dowlaha xafiiska ra-isul wasaaraha cabdixakiin xasan askir weliba sheegay in guddiyada doorashooyinka weliba xalinta khilaafaadka tobabarshi u biyaayeen dad khubaran leh islamarkaana markaasi ku faa'iidaysadeen
waxaa maanta farxad inoo ah inaynu soo gebagabaynayno tababaradii iyo kulamadii isdabajooga ahaa ee ka dhacay muddada saddexda afarta maalmooda halkan ee inoo soo bilowday soddonkii bishii hadda inaga tagtay oo uu halkan inoogu daafuray ra-iisul wasaaraha qaranku maanta oo bishu saddex tahayna halkan inoogu soo gabagaboobaya dadaalkaas faraha badan ee ay geliyeen aqoon-yahanadii iyo khubaradii tababarkan bixiyey iyo guddiyadii kala duwanaa ee ka faa'iidaystay inaynu maanta kusoo gebagabayno halkan ayay daaran tahay kulankeenu daaran yahay maanta waxaan rajaynayaa inaad howlo muhiim ah oo aada isla meel dhigteen muddadii aada tababarada ku jirteen oo ay ka mid tahay inaad si faahfaahsan uga doodeen uga niqaashteen diyaarinta jadwalka doorashada oo faahfaahsan miisaaniyaddii oo iyadana aan rajaynayo inaad sawir ama muuqaal guud oo lagu howlgeli karo aada ka diyaariseen xeer anshaxa doorashada xeer anshaxa runtii isaguna waxaan rajaynayaa inuu ahaa qodob muhiima oo aad u baahnaa muddadaad halkan joogteen inaad wax iska tiraahdaan inaad iyadana wax iska tiraahdeen waxaa intaba ka sii muhiimsan oo u baahan in wax badan layska yidhaahdo aan filayana inaad aada uga doodeen waa daahfurnaanta cadaaladda iyo hufnaanta doorashada qof walba oo soomaaliya ah maanta cidda uu soo eegayo oo uu rajada weyn ka qabo in uu maaragta doorashadii qaranka min madaxweyne ilaa iyo maaragta xildhibaanada labada aqal dadka loogu fadhiya looga fadhiyo oo martida looga yahay maanta waa idinka waa xubnihiinan halka fadhiya dadkii masiirka ummaddaas hagi lahaa isku toosin lahaa dad waxgal ah inay ka soo baxaan cidda idin wehelisa waxaan filayaa inay tahay ergooyinka oo iyaga laftooda aada kelimad idinku ku leedihiin idinkoo iska kaashanaya maamulada iyo cidda cid walba oo stakeholderka ah doorashada mar hadday sidaas tahay waxaa idin saaran mas-uuliyad aada u ballaaran mas-uuliyaddaas ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu idin garab galo in si qurux badan oo wanaagsan oo maslaxada ummadda iyo dalka ku jirtana aada uga soo dhalaali doontaan ayaa rajaynaya qofka muslimka ah waa waa waxa uu leeyahay waxaa saaran mas-uuliyad wadaniyeed iyo mid akhlaaqi ah oo fuulaysa marka loo dhiibo howl qaran alwakiil mu'taman haddaad wakiil tahay ama aada cid matelaysid waxaad matelaysaa qof walbo halkan fadhiya wuxuu matelayaa bulshada qaybaheedii kala duwanaa bulshadaas ayaa waxaa la rabaa inay ka dhex muuqato qiyamka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka islaamnimo markii aad u kala qarqaadayso ama u kala gar iyo eex inaadan ka gelin gar eex inaadan gelin oo aad si cadaalada ugu kala garqaada ayaa lagaaga fadhiyaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ammaanada looga boqo waxaa hubaal ah
xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed weliba xalinta khilaafaadka weliba lafilaha in dhibaayo gudi galaan howlaha doorashooyinka ee ling igmidiyay oo shaqadii ka egta in tiliku doordo madaxweynaha ciidamo kutirsan han goorgoor iyo weliba nisa weliba howlgallada amniga laga xaqi jooga kusuu beena deegaana kiyaala duleedka caasimada ee galmudug ee magaalada dhuusmareeb howlgalka oo markaas hogaamiyaha taliyaha guutada shanaad ee goorgor maxamed dhagaweyne iyo weliba taliyaha nisa ee dhuusmareeb maxamed cabdi shidane weliba saraakiil layo sheegana inuu sahayko lanku horseeday weeraradii weliba falalka amni dariyo jaysan al-shabaab saraakiil weliba iyo la kulmeyna bulshada kunool ee deegaanada iyo howlgalka kusuubiyan ee duleedka magaalada dhuusmareeb iyo ka dalbaday in ciidamada amniga kala shaqeeyaan deegaanada iyo ciidamo kutirsanhaan gorgor iyo weliba nisa howlgalkii kusuubiyan weliba la sheegay in marka qaar iyo seedeen xubno kutirsan ururka al-shabaab aana seegto dhowr jeer iyo markaaseytii miinooyin ku duugan dhulalka markaaseytii taasna walayaalo injeysti askar ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya wasiirka walbarashada hidow ee tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji weliba uusi magacaabay guddiga kumeeldeerka ee horumarinta afka soomaaliga guddigan oo ka kooban labaatan todob xubnood weliba guddoomiye inaga dadoone cabdiqaadir nuur xuseen sida ku-xusan qoraal asaartii wasaaradda walbarashada guddiga weliba ka qabada doonaa dhibaatooyinka haysta afka soomaaliga weliba horumarinta akademiyada goboleed ee afka soomaaliga dowladda etoobiya weliba deegaanka soomaalida ku wareejiday amniga ceelasha shidaalka ee gobolka silanxaqiji badqabka shaqaalaha iyo weliba howlaha shidaal qaadowka ee kacad meelisay sidii oo sheegeen mas-uuliyiin ku tirsan dowlad deegaanka welibana hadda ceelasha shidaalka ilaaliyaha ciidamada gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida xilo horeyna meelisaytii gacantan ka hayan ciidamada federaalka waraan ciidamada deegaanka may ogolaaneen inay sheedeen ceelasha shidaalka waliba sheegay in markaasaytii kalsooniya ku qaban ciidamada dowladda deegaanka ee hadda markaas lindhiibi sugoobka amniga ceelasha biyaha cabdinuur faarax oo qoraal hadhigay bartiis facebooka wasiirka batroolka dowladda deegaanka weliba ciidamada gaarka ee gobolka kabaaqay inuu ilaaliyaan amniga ceelasha shidaalka maadaama mas-uuliin weyn iyo ka saaranta ceelasha meel dhegeystayaal warkii raamnusiinkuha weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo dhinay kala dadka reer uganda weliba ay wajahay lamasano oo xarig eh haddii markaasiyo jebyan sharci cusub ee dowladda hasaartii xakameynta xanuunka covid toban sagaal sharcigan cusub weliba dhigay in qofkiisa kutuguda banaanka qofkii markaasi hirna absaab amaba maaska qofkii walkagadow ee banaanka amaba badeecada jidadka ku wareejiyow inuu siirda afsaabka dowladda uganda weliba aaminsantaa in ficiladiio inhaano faafo xanuunka covid toban sagaal iyo dalkaasi itali ka diiwaangeliyay in ku badan kun kiis oo cusub ah warkii dhegeystayaal ishinkuldaratan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal hiraabnimadan inta ninka dhinye